bismillaah alxamdulilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu waa tasjiilaat alxuseyni alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii koob iyo labaatanaad ee kitaabka cinwaankiisu yahay muqadamat alxadramiya ama loo yaqaano baafadlaha waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed cali jaamac
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu ku dhex jirnay jamaacadii wuxuu sheekhu yidhi jamaacada laysku jamacsado salaada faralka ah ee addaha ah ee ragga xorta ahi ay tukanayaan eenagii waa fardu kifaaya buu yidhi waa fardulkifaaye بحayثu yadharu الشhicaar qadar iyo si shicaarka iyo calaamadda diintu ay leedahay ay muuqanayso qowl shaaficiyada kale oo isaguna odhanaya waa sunne na waa jiraa waataynu tilmaannay qowl farducayn ka dhigaya iyo shardi inay salaadda ansixitaankeeda u tahayna iyadana waa jiraa بحayثu yadharu الشhicaar si ay u muuqato shicaarka iyo calamadaasi oo haddii ay tuulo tahay oo kale dee waxa laga maarmaana in jamaaco keliya lagu tukado iyo xaafaddii iyo beledkii ama magaaladii weynaydna dee meelo markaa dadku ay isugu iman karaan oo dadka wada kafayn karaa waa in laga ogaa waxaana wasala aayadda qur-aanka ilaahay leey waidaa kunta fiihim faaqamta lahum salaa faltaqum taa'ifatu minhum macak salaaddii cabsida iyo dagaalka markii lagu jiray ayaa la leeyahay markaa dhexdooda tahay aad salaadii oogto kooxi haysla kaa taagto oo aad kula tukato kooxina wejigii cadowga ha tagto adoo haddana salaaddii ku jira kooxda kalena ha timaado kuwana ha dhammaystaan yacni waa xilli cabsi ay jirto mar haddii xilligaa cabsida iyo dagaalkaasi jiray salaaddii jamaacada la dhaafwaa la saamici waayey xilliga amni iyo nabadgelye lagu jirayna waa kasii awlasantay waxaa kale oo nebiga sala allahu calayhi wasalam laga sheegay inuu imaami salaasatin fii qarya ma jiro saddex tuulo ku sugan ama meel baadiya oo laa tuqamu fiihim asalaa salaadda jamaaca aan lagu ogeyn ila stacwada calayhim shaytaan shaydaan ayaa ka qaalib noqday waxaa kaloo nebigu sala allahu calayhi wasalam yihi waxaan ku hamiyey inaan salaada faro oo laaqiimo ninaan idhaahdo tuki dabeetana aan qolo aan salaada soo xaadiraynin salaada jamaacada guryahooda aan u weydaartay intaan xaabo soo urursado oo xaabo laysoo ururiyo dabeetana aan guryaha ku soo gubo xadiid dabaraani uu soo saarayo iyo imaamu axmed iyo ay soo saarayaan oo ibnu maciin iyo rag kalena ay daciifinayaan rag ku jira ayaa wuxuu tilmaamayey in angeg iyo jafaa oo dhan iyo gaalnimo iyo nifaaq ay isugu tegeen qofkaa maqlay kaa ilaahay xaggiisa u dhawaaqayo salaadda u dhawaaqayo libaanta u kale ee aan ajiibaynin waxaa kale oo nebiga sala allahu calayh wasalam ayadana saxaabiga cabdillahi ibni mascuud la yidhahda baan leeyahay wuxuu yidhi qofka ay farax gelinaysa inuu ilaahay la kulmo berri isagoo muslima salaadaha ha ilaaliya buuhi halkan looga dhawaaqi ilaahay nebigiisa wuxuu idinku jideeyey sunnayaashii hanuunka salaadoo halkaa lagu ilaaliyaana hanuunka sunnayaashiisa ayuu ka mid yahay haddii aad tukataan guryihiinna sida ka hadhay gurigiisa ugu tukado sunnihii nebigiinna ayaa ka tegaysaan sunnaha nebiga haddaad ka tagtaanna waa lumaysaan waxau leeyahay nin aliyaaliya ninkii tahaaro qaatee tahaarada wanaajiya dabeedna masi masaajida ka mida u kaca ilaahay tallaabo kastuu qaadana derajo ayuu midna ugu qoraya midna derajo ayuu kor yeelaya dembina waa lagaga dhaafaya wuxuu leeyahy asxaabta haddaanu nahay waxaan arki jiray iyadoo aanu ka haraynin salaadda munaafiq mooyaane salaadda jamaacada nifaaqiisa laogyahay nin xanuunsanayo oo aan keligii socon karaynin oo yuhaadaa bayna rajulayni laba nin ay hareeraha kaga jiraan oo safka la soo joojinayo ayaa la arki jiray markaa sheekhu wuxuu leeyahay aljamaacatu salaadda jamaacada fi lmaktuubati salaada faralka almu'adaati ee addaha lilaxraari rijaali raggii xorta ah u sugnaatay almuqiimiina inaga fardu kifaaya weeye bixaydu soo yadharu muuqana shicaaru calaamada islaamku wa fi taraawiixi taraawiicda iyo walwitri bacdaha witriga ka dambeeyana sunnatun mu'akada sunno mu'akada weeye wa akadu ljamaacati jamaacadana waxa ugu adag fi subxi uma alcishaa uma alcasr waljamaacatu jamaacada oo lirijaali u sugnaaday filmasi ay ku jamacsadaan maa afdalu fadli badan ilaa idaa kaanat iljamaaca inay tahay jamaacada filbeyti guriga akharu mid ka badan mooyaane wamaa kahurat jamaacatuhu waxay badataa waa afdalu fadli badan ilaa idaa kaana imaamaha xanafiyan inuu yahay ow faasiqan ow mubtadican inuu yahay ow yatacatalu ama inuu cadilmayo can iljamaacati inuu ka cadilmayo masjidun qariibun masjid qariibi ou dhow mooyaane oo faljamaacatu alqariinatu waa afdalu fadli badan fain lam yajid haddaanu helin ilaa jamaacatan imaamuha mubtadicun iyo naxwu uu yahay fa hiya afdalu min alinfiraad keli tukasho iyada ayaa ka fadli badan waxau sheekhu leeyahay taraawiicda iyo witriga ka dambeeya salaadda jamaacadu waxa weeye sunno mu'akada weeyaan buuri sunno la adkeeyey waayo waa tii ka sugnaatay nebiga sala allahu calayhi wasalam inay dhowr habeen asxaabtu ay isagoo tukanaya ay ku daba tukadeen oo ay salaadiisa ay ku xidheen markii dambena cumar bnu khadaab waa kii hal imaam isugu keenay ee dabeetana halka ay ku wada tukadeen waxaanu leeyahay sheekhu jamaacada teeda ugu adayg waxa weeye salaada subax iyo salaada cishaay iyo salaada casar saddexdaa salaadood baa jamaacadoodu aada iyo laxaad ayuu sii adag tahay oo jamaacooyinka kuwa kale ka adag tahay waayo nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu uhi qofka cishaayi jamaaco ku tukadaa waxa uu ka dhigan yahay habeenka barkii qof cibaadaystay qofka salaadda subax jamaca ku tukadaana qof habeenka oo dhan taagnaa ayaa uu ka dhigan yahay waxaa kale oo nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi waxay sukiin cirbisaa malaa'ig habeenkii iyo malaa'igta maalintii waxaanay kulmaan salaada subax iyo salaada casar baa la kala beddelaa oo kuwii salaada subax salaada casar soo bilaabay dawaamka salaada subax bay ku ekeeya kuwa salaada subax bilaabayna salaada casar labadaas salaadood bay iskala beddelaan waxaa bariya buu idhi salaada subax markala jooga kuwii xalay idinla bariyey baa kora ilaahay baa dabeedna weydiiyey isagoo koogo addoommada idiin sidee kaga timaadeen buu odhanaya waxay odhanayaan iyagoo salaaddii subax tukanayaanu ka nimi waa tiran wahum yusalluun markii horena iyagoo salaaddii casar tukanaya ayaanu u tagnay markaa salaadaa subax iyo salaadaa cishaay ayaa ugu sii adag waana salaadaha nebigu sala allahu alay slm ku tilmaamay munaafiqiinta inay ugu dhib badan tahay salaadan casarna dee waa salaadda ilaahay xaafido cala asalawaati wasalaati alwustaa salaadaa fadliga badana ilaahay yidhi ilaaliya waa salaada casar weeye waxau sheekhu leeyahay jamaacada raggu masaajidka ay ku jamacsadaan ayaa fadli badan waayo rasuulku sala allahu alay waslam u xadiidka saxiixa fa ina afdala salaati almar'i fii beytihi ila almaktuuba salaadda waxa ugu salaadda qofka gurigiisa ku tukata faralkaa mooyaane macnaha salaadda sunnaha waxa ugu fadli badan tahay qofku gurigiisa ku tukado laakiin salaadda faralka waxaa lagu tukanayaa masaajidka saasaa nebiga iyo asxaabtu dabadi ay samayn jireen amaa dumarka miyaa guryaha ayaa u fadli badan waanay xaadiri karaanoo way iman karaanoo looma diidi karo laakiin gurigooda ayaa u khayr badan waayo nebigu sala allahu alay slam wuxu uhi dumarkiina ha u diidina masaajidda wa buyuutuhunna khayrun lahunna guryahooda ayaana u khayr badan marka ay guri inay masaajid ku soo tukatay inay gurigeeda ku tukato gurigeeda inay ku tukataa uga khayr batay masaajidkii maxaad u malay warwareeg kale iyo markaa meelo kale oo imarmartaba waxaa kaloo nebigu sala allahu alay wasalam yidhi salaada ruuxa dumari ay gurigeeda ku tukataa ka fadli badan salaada markaa ay masalan daaradda oo kale salaadda ay ku tukatay iyo salaadday maqsiga dhexdiisa ku tukato salaadday maqsiga dhexdiisa ku tukataa waa fadli badan waxaa kaloo nebiga sala allah alay slm ka sugnaatay inuu salaada subax uu tukan jiray fa yansarifu nisaau mutalaficaatin bimruuqihinna maa yucrafna min alkhalas xataa salaada subax bay dumarku iman jireen ayagoo maryahoodii markaa hilaawan oo aan la garanaynin ayaanay noqon jireen haddii laakiin waxa weeye ay ku badbaadayaan oo fitna iyo markaa in wax la yeelo loo geysto ay ka aamin yihiin weeye ayagoo markaa aan is-udginin oo markaa maryo quruxle aan xidhanin ayay markaa masaajidiina u baxayaan oy tegayaan waxau sheekhu leeyahay raggii waxaa u fadli badan masaajidka jamaacada masaajidka ilaa idaa kaanat iljamaacatu fi lbeyti akar wuxuu leeyahay sheekhanna inay jamaacada gurigu tahay mid ka badanta masaajidka mooyaane markaa sheekhan matniga lisaas ayuu rajaxayaa laakiin rag badan oo madhabka shaaficiyi waxay rajaxayeen inay masaajidku fadli badan yahay waloo haba yaraatee waayo maslaxada ku ogidda salaada masaajidka lagu ogayaa ka dheeraada maslaxadda guriga lagu ogayo midda labaad ragga dee aanan ku jabcsanaya dhammaantood ay iswada raacaan oo masaajidkii ha la tagaan waxaa kaluu sheekhu leeyahay wamaa kasura jamaacatuhu afdal masjidba masjidku ka jamaaco badan yahay ayaa uu ka fadli badan yahay waayo nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu ihi qofka ina salaata arajuli maca arajul salaadda uu ninku ninka la tukadaa waxay ka fiican tahay salaadda uu keligii tukado salaadda uu ninku laba nin la tukadaana waxay ka fiican tahay salaadda uu nin qura la tukado wamaa wamaa kasura fa huwa axabu ila allahi tacaala salaadiba salaadday ka jawac badan tahay ayaana ilahay xaggiisa laga jecel yahay weliba marka uu kaa sii durugsan yahayna dee fadiilo dheeraada ayuu leeyahay alabcad falabcadu min almasi acdamu ajran masjidba masjidku ka sii fog yahay ayuu ka sii ajir badan yahay ilaa wuxuu leeyahay idaa kaana imaamuhaa xanafiyan meeshaa jamaacada badan imaamkeedu inuu yahay xanafi mooyane xanafi macnaha wuxuu uga jeedaa had iyo gooraale yacni madhabka axnaafta iyo madaahibta kale aad bay isu khilaafaan oo ehlu ra'yi baa lagu tilmaamaa iyo xagga ra'yigay u badan yihiin markaa arkaan fara badan oo kuwana ay qabaan ayaanay iyagu ictiqaadsanayn sidaa daraaddeed markaa yacni waa qof aan arkaantan adugu aad caqiidaysan tahay aad rumaysan tahay inay arkaan salaadda u tahay aan caqiidaysanan inuu imaamkeedu yahay mooyaane ama inuu mid faasiqa yahay mooyaane ama inuu mid mubtadica yahay mooyaane amaa in masaajid kugu dhow haddii aad ka tagto dee adaaba u sheekaayo tukinayo haddaad adigu masaajidka ka tagto ood masaajidda kala qabato masaajidka raacad dilmayoon cidbo ku tukanaynin mar haddii waxyaalahaasi ay yimaadaan oo masaajidka jamaca badanoo imaamkiisii noqda kaan arkaanta barkeed rumaysnayn ama faasiqa ama mubtadica ama haddaad masaajidkaa tagta jamacan masaajidka uu cadilmayo faljamaacatu alqaliilatu afdal jamaacada yar ayaa markaa fadli badan ee imaamkeedu dee aanu markaa ka arkaanta badhimaya ama faasiqa ama mubtadica aanu ahayn ama masaajidkaa yara cadilmaya ayaa inaad ku ogtay si aan masaajidkaas u cadilmin fadli badan haddii aanu helin markaa jamaaco imaamkeedu mubtadic yahay iyo wax la mida mooyaane jamaacadaasa afdalu min alinfiraad bu inaad keli u tukato taas ayaa markaa ka fiican buu leeyahay waxaanay markaa culimmo fara badani ay tilmaamayaan marka aanay dee masalan dadkaa kaadhitaankoodaasi aanu keenaynin markaa weeye in dadka muslimiinta khilaaf iyo nisaac iyo furqa dhexdooda ay ku timaado sida maanta jirta marka xaaladahaas oo kale waxaa wanaagsan in markaa la ysku daba tukado waayo qofkani waxa laga yaabo waxaan uma barheeraye dee waxa laga yaaba ictiqaadiyo markaa waxa gaadhsiiyey uun waxa uu rumaysan yahay uu isleeyahay sax weeye mar haddii aanay haweeya ibtidaaca ka ahayn ee uu isagu waxaan u qaatay markaa inay diin tahay uun waxa wanaagsan markaa in laysku daba tukado oo salluu khalfa man qaala laa ilah wasalluu calayh si xadiidkaasi in qofku hadduu laa ilah ilah laguna daba tukado isagu hadduu dhintana lagu tukado si aan markaa furqa iyo khilaaf dadka muslimiinta aan u soo dhex gelin ayaa wanaagsan wa fi taraawiixi iyo walwitri bacdaha taraawiixda ka dambeeya sunnatun muakada weeye jamaacadu waakadu ljamaacati waxa wadag fi subxi uma alcishaa uma alcasr waljamaacatu oo lirijaali u sugnaatay fi lmasjidi ay ku jabacsadaan baa afdalu fadli badan ilaa idaa kaanat iljamaaca fi lbeyti akar jamaacada gurigu inay badan tahay mooyaane wamaa kasura jamaacatuhu kay jamaacadiisu baata mana afdalu fadli badan ilaa idaa kaana imaamaha xanafiyan inuu yahay nin markaa madhabkaa haysta xanafi oo markaa aan arkaanta qaarkeed rumaysnayn mooyaane ow faasiqan oo mubtadican inuu yahay mooyaane ow ama yatacaalu cadilmi can iljamaacati uu ka cadilmaya masjidun qariibun masjid kuu dhowi oo faljamaacatu alqaliilatu waa afdalu markaa fadli badan fain lam yajid haddaanu helin ilaa jamaacatan imaamuha mubtadic jamaca imaamkeedu mubtadic yahayo wanaxwuu mooyaane fahiya afdalu min alinfiraad iyadaa ka fadli badan kelida watudraku ljamaacatu waa la haleeli maa lam yusallim intaanu salaamo nacsanin wafadiilatu takbiirati alixraamna waxaa lagu haleeli bixuduuri taxarumi alimaam imaamka xidhashadiisa uu xaadiro wa tibaacihi fawran iyo si deg dega inuu u raaco waxau sheekhu leeyahay salaada jamaacada waxaad ku haleelaysaa oo aad ku noqonaysaa qof jamaacadaa soo gaadhay haddii aad soo gaadho aada la xidhato inta aanu imaamku salaamo naqsanin mar haddii aad niyeyso oo aad xidhato imaamkii oo weli ku jira waxaad niyeysay jamaacadan ku xidhashadeeda dabeetana niyadiiyo takbiratul ixraamkiiba waad la timi isagoo imaamkii weliba salaaddii ku jira walow markaad fadhiisatay ee aanad weli atixiyaadkii bilaabinba salaaddii ha ka baxa ee jamaacadaasi way kuu xasishay haddii aan jamaacada sidaan lagu haleelayninna dee fadhiisigaa aad fadhiisanaysaed imaamka la fadhiisanaysaa waxay noqon lahayd salaaddii mudula ziyaado bilaa faa'iidaa bay noqon lahayd la xidhashadan imaamka aad takbiiratulixraamkiisa aad soo gaadhaan fadiilo dheeraada bay leedahay fadiiladaa dheeraadka ah ee takbiiratu ixraamku ay leedahayna waxaad ku helaysaa inaad imaamka xidhashadiisa xaadirto isla markaa si deg degana aad u raacdo marka uu xidhanayo inaad goobjoog ahaato isla markuu xidhana aad xidhato waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi innamaa jucila alimaamu liyutama bih imaamku waxaa loo yeelay in lagu daydo fa idaa kabara fakabiru markuu allahu akbar yidhaha idinkuaa allahu akbar dhaha xadiid imaamu tirmidi leeyahay ayaa wuxuu nebigu sala allahu calayh wasalam man sala lilaahi arbaciina yowman fii jamaaca qofka ilaahay dartii u tukada afartan maalmood jamaaco yudriku takbiirata aluulaa kaasoo weliba haleelaya takbiirta hore allahu akbarta hore haleelaya kutibad lahu baraa'ataani baraa'atu min annaar wa baraa'atu min annifaaq laba inuu beri ka yahay baa loo qoraya naarta inuu beri ka yahay iyo inuu nifaaqa beri ka yahay baa loo qadaraya loo qoraya afartan maalmood qofka jamaacadaa ku tukadee takbiirtaa imaamkee ugu horraysa allahu akbar ku allahu akbar ka daba yidhaahdaa baa labadaa baraa'a loo qoraya waxaa kaloo xadiid kale markaa isagana uu tilmaamayey bazaar warinaya abu hurayre iyo abidardaaye laga warinayo likulli shayin safa wa safatu salaati atakbiiratu lulaa faxafiduu calayha shay waliba safwa iyo markaa door buu leeyahay safwada salaaduna waa takbiirtaa hore inaad soo gaadho wa tudraku ljamaaca jamaacada waxaa lagu haleelayaa wa tudraku ljamaaca waa la haleelay maa lam yusallim imaamku intaan u salaamo naqsanin wa fadiilatu takbiirati alixraamna waxaa lagu haleelaa bixuduuri taxarumi alimaam imaamka xidhashadiisa inaad xaadirto wa itibaacihi fawran iyo si deg dega inaad u raacdo wa yustaxabu waxaa la suneeya intidaaru daakhil ka soo gelaya in la sugo fi rukuuci watashahud alakhiir rukuucda iyo atixiyaadka daba bishardi an laa yatuula alintidaar sugiddu inaanay dheerayn walaa yumayiza bayna adaakhiliin kuwa soo gelaya in aanu kala soocin wa yukrahu waxaa lagaysaa an yantadira fii hayrihimaa labadaa midaana inuu ku sugo walaa yantadiru fi rukuuci haani rukuucda labaad ku sugi maayo ee min salaati alkusuuf madoobaadka salaadiisii ah waxau sheekhu leeyahay halkan waxaa imaamka loo sunneeyay oo u wanaagsan qofka soo galay ee salaadda ku xidhanaya inuu u yarkaadiyuu sugo laba meelood rukuucda isagoo rukuucdii ku jiro wuxuu ogaaday qof soo socdoo doonaya inuu ku xidho atixiyaadkii dambe isagoo ku jiro oo doonaya inuu salaamo naqsuduu ogaaday cid soo gelaysa inuu la yar sugo ayaa wanaagsan waayo rukuucdaa hadduu kula sugana wuxuu ugu icaanaynaya ugu kaalmaynaya ragcaddaa inuu soo gaadhuu haleelo atixiyaadkan dambe la sugiddiisaana wuxuu ugu icaanaynaya ugu kaalmaynaya dee inuu jamaacadii haleelo ila hadduu la xidho jamaacadii wuu haleelaya laakiin shardi waxaa abuu leeyahay inaan intidaarkiiyo sugiddu dheeraanin ila haddii kale oo intidaarkiiyo sugiddoona nadmigii iyo qaabkii salaadu lahaabaa kala go'aya ee waynanu dheeraanin walaa walaa yumayis bayna daakhiladiga soo kala gelayana waa inaanu kala saarin haddii uu dadka qaarkood sugaya qaarna uu ka ordayana taana ma bannaanay waa inuu dadka oo dhan markaa wada sugayaa waxaa kaloo kale an yantadira fii hayrihimaa meel aan hal labadaa ahayn inuu ku sugaa waa karaahiyo waayo dee sugidda iyo intidaarkaa maamuumku wax faa'iiduu ka helayaa ma jiro waayo ragcad iyo jamacad hore ku heli maayo inuu sujuud ku sugo ama inuu atixiyaadka hore ku sugo wax alla wax uga soo kordhayaa ma jiro laakiin labadan hore u yihi ha ku sugo midna hadduu rukuucda ku sugana dee ragcad buu ku haleelayey tan dambe atixiyaadka dambe hadduu ku sugana dee jamaacadii buu ku haleelayy laakiin inahan kaloo dhan waxba ku haleeli maayo rukuucda labaad ee salaatulkusuufka iyadana ku sugi maayo buu leeyahay oo ragcadda dee rukuucdaa labaad laguma gaadho laakiin labada rukuucoodta hore hadduu ku soo gaadhuu ku sugo taa iyada markaa wuu ku haleelayaa wa yustaxabu cala suna intidaaru daakhili ka soo gelaya inuu sugo fi rukuuci watashahud alakhiir iyo atxiyaadka dambe aharana nebiga sala allahu alay sidaa way kaga sheegaanoo inuu markaa yacni sugi jiray ayay tilmaamaan marka uu maqlo sanqadhooda bishardi an laa yatuula intidaaru sugiddu inaanay dheeraanin baa shardiga walaa yumayisa bayna daakhiliina kuwa soo gelayana aanu kala saarin wayukrahu waxaa lageysa an yantadira fii hayrihimaa labada rukuucda iyo atixiyaadkaa dambe mid aan ahayn ku sugo walaa yantadiru sugi maayo fi rukuuci thaani min salaati lkusuuf salaada mudawaanshaha wa yusanu waxaa la suneeye icaadatu lfard faralka soo celidiisa ayaa la sunneeyaa biniyati alfard niyo fare lagu soo celiyo maca munfaridin mid keliya ow jamaacatin wain kaana habaada qad sallaahaa mid tukaday macahaa jamaaco haba la tukadayo wa farduhuna alawal weeye walaa yundabu lama sunneeyo an yuciida aljamaaca jamaacada inuu soo celiyo ayada lama sunneeyo waxa uu sheekhu leeyahay waxaa sunnaha faralkii inaad soo celiso biniyati alfard faral adigoo niyeynaya maca munfaridin ow jamaaca yacni adiga oo yani faralkii baad tukatay faralkaa ama aad keli utu ama jamacaba la tukatay qof keliya inaad la soo celiso ama jamaca inaad la soo celiso waanu faral baanu niyoonaya iyadoo salaadiisu sunno udhacaysa haddana faral buu niyoonayaa haba ahaada qad sallaahaa macahaa jamaaca haba la tukadee sidaa inuu sameeyaay mid bannaan weeye waayo xadiidka yaziid ibnu aswad laga warinayo wuxuu la tukaday rasuulka ayuu la tukaday isagoo ghulaam shaaba ah markii uu tukadaybaa wuu arkay laba ninoo aan tukaninoo koona masaajidka ka fadhiya dabeedna wuu u yeedhay nimankii ayagoo kurbanaya ayaa nebiga loo keenay wuxuu uhi maa manacakum an tusalliya macana waar maxaa idinku dhaceen noola tukan weydeen guryahayagii baan ku soo tukannamee rasuul allow sidaa ha samaynina buu idhi marka uu midkii ku soo tukada gurigiisa dabeetana imaamkii u yimaado isagoon tukan fal yusalli macahu fa innahaa low naafila sunno ayay u noqonaysaaye tanna ha iskala gela buuhi tanna ha iskala tukado haba ahaada buu hi wain kaana qad sallaahaa macahaa jamaca haba la tukado wa farduhu alawal faralkiisuna dee waa ta hore oo fa innahaa lahu naafila buu hi tan dambe sunno ayay u noqonaysaa ee ta faralka ay waa tii hore walaa yundabu an yuciida aljanaasa laakiin janaase inuu soo celiyaa ayada sunno maaha ayada laguma sunayso faralka mooyaane janaasadu mid lagu sunnaysto oo lagu celceliyo maaha masale kale oo masaladan u dhow oo yacni culimmadu ay maanta aada uga hadlaan baa jirta taasoo ah marka jamaacadii hore masaajidka lagu tukado jamaaco labaad ma laga oogi karaa oo masjidkii jamaaco labaad ma lagu oogi karaa arrinkaa waxaa diiday culimo fara badan oo fuqahada ka mid a waxaanay doorteen mar haddii masaajidkaa imaamkiisii raatibka ahaa iyo salaadiisii ay dhacday wixii salaada ee ka dambeeya waa in furaado iyo kelikeli loogu tukadaa ee aanay jamaacadu istaba soconninuun waxaa ka mid ah sufyaan athawri waxaa ka mid ah cabdillaahi ibn mubaarak waxaa ka mid ah imaamu maalik ibnu anas waxaa ka mid a maxamed ibn idriis ashaafici baa ka mida layt ibnu sacad baa ka mid a awsaaci baa ka mida zuhri baa ka mida rabiica abu xaniifa labadiisa saaxiibee abu yuusuf iyo maxamed ibnu xasan yacni culimo aan la soo koobi karaynin oo xasan albisri uu ka mid yahay nakhaaci cabdillaahi ibnu mascuud mar haddii masaajidkaa jamaacadii lagu tukaday raatibdaayda imaamkii raatibkaa uu tukiyey inaan jamaacad labaad laga oogin culimmada asxaabta iyo taabiciinta iyo culimmadii waaweynee asxaabulmadaahibka ah ayaa isaa ku tegey waxaanay u deliishadeen kow aayadda qur-aanka ay ilahay leeyin waladiina ittakhaduu masiidan diraara wa kufran wa tafriiqan bayna almu'miniin wa irsaadan liman xarama allah warasuulahu min qablu walayaxlifuna in aradna ila alxusnaa wallahu yashhadu inahum lakaadibuun wa tafriiqan bayna almu'miniin yacni masjid bay lahaayeen nebiga iyo asxaabtiisii masjid kale ayay ka agdhisteen iyagoo doonaya inay ku kala jebiyaan idan markaa jamaacada in la kala kaxeeyo ma aha waa in markaa mid ay noqdaan dee jamaacadaa keliya macalimaamkeeda raatibka ayuunbay taasi ku xasilaysaa ibnucarabi oo kale wuxuu leeyahay tafsiirkiisa macnaha jamaaco keliya ayay ahayn masjid keliya ayay ku wada tukanayeen munaafiqiintii waxay dooneen markaa inay kala kaxeeyaan oo ay markaa masjid labaad ay u sameeyaan waxa kale oo nebiga sala allahu calayhi wasalam isagana ka sugnaatay xadiid abibakra uu warinayo nebigu madiine dhinacyadeeda ayuu ka yimi isagoo salaad u jeeda wuxuu yimi dadkii oo tukaday dabeedna gurigiisii ayuu noqday halkaasuu isagii ehelkiisiiba ay jamaacadii ay ku wada tukadeen tabaraaniyabaa warinaya kabiirkiisa iyo awsadkiisa iyo sheekh alalbaanina markaa isagana wuxuu ku tilmaamaya xasan inuu yahay oo haddii jamaacada labaad ay tahay mid furan bay leeyihin karaahiya la'aan dee nebigu masjidka fadligiisa kamuu tageen oo gurigiisa kamuu doorbideen waa kale nebigu sala allahu alay slam axaadiidii kale aynu tilmaamayna isaguna lahaa waxaan ku hamiyey inaan dhallinyaro kaxaysoo dheh xaaba ii soo ururiya salaadda aan faray in la qiimo oo la tukado dabeetana aan tago rag aan jamaca imanaynin guryahooda aan ku soo gubo ayaan ku hamiyey baa nebigu sala allahu alay slam leeyihi dee jamaacada labaad haddii ay tahay mid sugan macna ma yeelateen waxa uu nebigu ku hamiyey inuu guryaha ku soo gubo ah waayo dee waxaa isku mid noqon lahaa jamaacadan horay ka hadheen iyo tan dambe ha dhowto ay la imanayaan waxa layaaliya waxaasoo waciid yacni ku soo arooray amar la faraya jamaacada iyo waciid ku soo arooray jamaacada inaan laga hadhin haddii aanay hal jamaaco lahayn macnaba may lahaateen yani kelimadii dadka muslimiintuna de way kala ti haddii laba waliba markay qaadka ka soo kacaanayo aan tugadooda dhammaystaan una le masaajidkayna geliyo hebel uma tukati hadday saasun ku furan tahay dee fariidan jamaacada la isugu yeelayo fadligan iyo waciidkan iyo goodigan qofka ka hadhay macna ma yeelateen waxaa kaloo imaam shaafici laga wariyey wuxu uhi ida kaana limasjid imaamu raatib fafaatat rajulan ow rijaala fiihi salaa haddii imaamku masaajid masaajidku imaam raatiba uu leeyahay oo nin ama rag ay ka tagtay fiihi salaa salluu furaada kelibay u tukanayeen walaa yuxibu an yusalluu fiihi jamaaca inay jamaaco u tukadaanna anugu ma jeclaysanayo arrintaana waan karaayaysanayaa liannahu laysa mima facala salafu qablana bal qad caabahu bacduhum wuxuu yidhi maaha waxay salafkii inaga horreeyey sameeyeen bal culimmada qaar baaba ceebaysay buu idhi arrinkaa jamaacadaa labaad ee la samaynayo oo ku tilmaamay markaas inaanay wanaagsanayn cabdirasaaq sheekha laydha ayaa wuxuu soo saaraya calqama iyo aswad ayaa ibnu mascuud soo raaco masaajidka ayay yimaadeen dadkiibaa ka hor yimi dabeeta wuxuu la noqday gurigii wuxuu uhi waalina mariya buu idhi halkaa aqalkaynu iskaga tukanaynaaye yacni sidaasaa markaa asxaab fara badan oo nebiga na ka sugnaatay iyo taabiciintii masjidkoo la tukaday intay yimaadeen inay iskaga noqdeenoo ay guryahoodii ku noqdeen oo yala ay iskaga tukadeen midda labaad si aynu tilmaannay dee jamaacada labaad waxay keenaysaa jamaacadii hore markaas inay kala tagto oo weliba qolo kasta oo markaa imaamka ama cidda hallaha ku tukanaysa diidaysaana dee jamaaco labaad ay iska samaysato ayaa iyana dhacaysaa waxa weliba yacni sabab oo in jamaacadaa hore laga hadho jamaaca dambe la ogaa waa wahsi waasigaasina arrinkii munaafiqiinta iyadana lagu tilmaami weeye salaadii cabsida iyo dagaalka markii lagu jiray ayaa hal jamaaco laga maarmi waayey oo nebigu inuu qolo ragcad tukiyo qoladaasi dee dhammaystirato qoladii kale ay u timaado haddii kale wuxuu odhan lahaa qolayna saddexda galabnimo tukada qolayna afarta aan isqaybino qolaba mar ha tukato ayaa u odhan lahaa qofka haddii cudurdaar salaada jamaacadu ay kaga tagtana dee waa helayaa sawaabkeedii walow kelidiiba ha tukadee waxyaalaha ugu badan ee ay xujaystaan arrinka xujada ugu roon ee ay xujaystaan culimmada markaas iyagu bannaysay waa xadiidka nebigu sala allahu calayhi wasalam uu leeyahay nin baa yimi isagoo rasuulku tukaday markaasaa wuxuu uhi alaa rajulun yatasadaqu calaa hadaa fa yusalli maca war ninka ayaa ku sadaqadaysanaya oo la tukanaya dabeetana faqaama rajulun fasallaa maca nin baa dabeetana istaagay oo la tukaatin qad salluu fariidatahum waa qolo faralkoodii tukatay buuhi war ninkan yaa caawinaya oo la tukanaya ee jamaaco kale in la ogo fii masii qasuliya fii marra may ahayn ee dadkii tukaday inbuuhi war ninkan yaa la tukanaya markaa kan sadaqadaysanayaana waa mid tukaday kan lagu sadaqadaysanayana waa ninka aan tukanin ee masaajidka yimi masjidku hadduu yahay masjid turuqaad waxay culimmadu bixiyeenoo masalan dee waxaa jira magaalooyin aan saloo kale loo deganayn waddooyin ku yaalla mar hadday masjid turuqaad uu yahay iyo masaajidaan la marayo ayada kolba gaarigiisu soo taagiyay koladii kolba timaadda ayagu waa iska jamacsanayaan waayo waa meel la soconayo weeye xadiidkaasaa markaa ugu roon waxay deliishadeen xadiidkana sidaas ayay kaga jawaabeen culimmadu wa yusanu waxaa la suniyay caadatu alfardi in biniyati alfardi lagu soo celiyo maca munfaridin aw jamaaca wain kaana habaada qad sallahaa mid tukaday macahaa jamaaco wa farduna alawal weeye walaa yundabu an yuciida aljanaasa janaase soo celinteed ayadaa lama sunneeyo faslun fii acdaari اljumcati waaljamaaca cudurdaarada jumcada iyo jamaacada ka haditaankooda ayuu halkana inooga hadlaya sheekhu wuxuu uhi acdaaru ljumcati waaljamaaca waxa weeye almataru roob in balla sawbo hadduu maradiisa qoynayo walam yajid aanu helin kinnan yacni kinni waxa weeye ama dee waxa asturahaoo ka qarya ama haada barandayaaliyo meeluu raaco ama haada dalaydee wuxuu isaga dhigo waalmaradu aladii xanuunka yashuq dhibaya ka mashaqatihi dhibtiisii xanuunka yani roobka oo kale weeye wa tamriidu man qof rogiddii laa mutacaahida low cid ilaalisaa aan lahayna isaguna waa la mid wa ishraafu alqariib qofkii kuu dhowaayo u dhowaada cala almowti geeri aw yaanasu bihi ama uu weheshan wa miluha zawja xaaskii baa la mida wasiiru iyo xididkii waalmamluuki iyo addoonkii waasadiiqu saaxibi walustaadu mucallinkii waalmuctiqu iyo kii xoreeyey waalcatiiqu iyo kii uu xoreeyey waxa uu leeyahay sheekhu cudurdaarada qofku ugu bannaynayo u ruqsaynaya inuu jumcaha iyo jamaacada ka hadho kow waxaa ka mid a roob haddii roobkaasi qofka maradiisii uu qoynayo dalaayad iyo ama meelo yacni barandayaal iyo meeluu raaca iyo dalaayad iyo toona aanu haysanin yacni cudurdaar musawiq uga dhigaya inuu jamaca ama jamacada ka hadho weeye waayo ibnu cumar baa waxaa laga wariyey inuu salaad u dhawaaqay habeen qabow iyo dabayle maya wuxu uhi alaa salluu fi rixaal waar guryaha ku tukada markaasuu uhi rasuulku wuxuu aha ya'muruulmuadina idaa kaana leyla daata bardin wamatar markay tahay habeen roob iyo qabow leh inuu yidhaha buu amri jiray alaa salluu fii rixaalikum adaanka dhawaaqaa lagu deli jiray alaa salluu fii rixaalikum war guryihiinna ku tukada waxba jamaca isugu imaninaya waxa la yaaliyo mar haddii xilligaa roobkaa la yidhi guryihiinna iska tukada waxaan faraa badan ee kale ynu sheegi doonana halkaasunbay uga qiyaasteen oo waa qiyaasan cala almatar unbay yidhahdeen waxaa la mida waalmaradu aladii yashuq xanuun isaguna dhibi ka mashaqatihi yacni dhibtiisii kal oo yacni kalmashaqa alatii taxsul lahu bilmarad aw maca almarad xanuunka isagana wuu ku adag yahayee ka mashaqati dhibtii roobka oo kale ay kaga imanaysaana ayadana miduu furan weeye inuu kaga hadho waya xadiid abu daawuud warinaya ibnu cabbaas iga warinaya rasuulku wuxuu idhi man samica almunaadi qofka mu'adinka maqlaa yacnii ha tago ee aanu u diidin raacitaankiisa cudurdaar qofkaanu dhawaaqa maqle ee raacitaankiisa cudurdaar aanu u diidin salaadda agu tukade laga aqbali maayo buuli oo cudurdaarku waa maxay bay yidhaahdeen khawfun ow marad ama waa cabsi ama waa xanuun buu yidhi waxaa kaloo isaguna cudurdaara tamriidu man laa mutacaahida lahu tamriid waxa weeye waa rogrogidda iyo ka warhaynta qofka xanuunsanaya ee aan cid hayso lahayn dee qof baa dul fadhidaa xanuunsanayoo nafdiba ay ka gurmayso cid dul joogtaana ma jirto taasina waxay kuu noqonaysaa isagana cudurdaar wa ishraafu alqariibi cala almowt dee qof qaraabadaadii oo dul joogto ayaa nafdiba ka sii gurmaysaa ow yacnasu bi ama wuu ku weeshanayaaba qofkii iyaduna waa cudurdaar waayo haddaad ka tagto waxaa laga yaabaa in aad mashquulsho talo ma dhintay talo ma ka baxday aad tidhaahdo waxaa la mida xaaskii waxaa la mida qofkii sihrigaa sihrigu waa qaraabada xagga gabadha kaaga timid mamluuga qofkii markaa aad lahayd ee addoonkaagaa sidiiq iyo saaxiibkii ustaadkii iyo macallinkii muctiqu waa kii xoreeyey qofkii xoreeyey hadduu addoon ahaa ayaa markaa dee si mawdkii u dhow ama u heshanaya catiiquna waa kii la xoreeyey muctiquna waa kii u xoreeyey acdaaru ljumcati waljamaaca almataru roob weeye inba la sawiho maradiisa hadduu qoyo walam yajid kinnan aanu helinna wuxuu markaa iskaga asturo walmaradu ladii xanuunka weeye shuqu dhibi qofka ka mashaqatihi dhibtiisii u mudanayey roobkaoo kale wa tamriidu man qof rogrogiddii yahayntii weeye laa mutacaahida lahu aan cid ilaalinaysa aan lahayn wa ishraafu lqariibi qofkii qariibkaagaayoo u dhowaaday wey cala lmowti gere ow yaanasu bi ama u heshan wa miluha zawja baa lamida wasiiru iyo xididkii walmamluuku iyo addoonkii wasidiiqu saaxiibkii walustaadu mucallinkii walmuctiqu iyo kii xoreeye walcatiiqu iyo kii la xoreeye wa min alacdaari waxaa ka mid ah alkhawfa cabsasho calaa nafsi ubaqsao ciqdihi ama sharafkiisa aw maalihi ama maalkiisa wa mulaasamatu hariimihi kii qaanta kugu lahaa inuu kugu dhega aad ka cabsan wahuwa mucsirun isagoo caydha wa rajaau cafi cuquubatin calayhi cuquubo korkiisa cafinteeda uu rajaynayo weeye waxau sheekhu leeyahay waxaa kaloo ka mid ah acdaarta inaad naftaada u baqanayso ama cirdigaaga iyo sharafdaada aad u baqanayso ama maalkaaga aad u baqanayso khawfun aw marad baa nebigu cudura ku tilmaamay yacni in adigii baa lagu dilo oo meeshaad tuugi ka heshaad ka baqanaysaa cildigaa sharafdaada in meel lagaga dhaco maalkaagii baad u baqanaysaayo dukaankan yar iyo aqalkanba in la jabsado markaad salaadda jamaacada qabato ayaad ka cabsanaysaa markaa waa cudur kuu bannaynaya inaad ku dhex tukato waxaa ka mid ah mulaasamatu hariimihi qof qaamaysan baa tahay kii waxoogaya kugu lahaanaa masaajidkuu joogaa waana mucsiroo u calyaaliya wuxuu iskaga bixiyaran ma hayo dee hadday masaajidkiisugu soo galaan tul baabuu siinayaa oo saldhiguu ku tuurayaaba markaa inuu iskaga yar warwareega taana iyadana midu furan weeyaan ba wa mulaasamatu hariimihi wahuwa mucsir inuu saaxibkii daynta kula arko dabeetana dayntii uu soo qabsado wuxuu ku bixiyana aanu haynin dabeetana laga yaabo inuu qadaa u kaciyo halkaa lagu xidho isaguna waa cudurdaar warajaa cafi cuquubatin calayhi qofka cuquubo ayuu galay masalan kaba soo qaad dee qof buu markaa dilay qisaas baa lagu leeyahay waa yar dhundhuumanayaa wuxuu isleeyahay bal intay cadhada iyo wax jabayaan bal hadda iska yar warwareeg waa intaasoo lagu cafiyaabe dee markaa qolaadii markaa wax ka galana masaajidkaay ku tukanaysa alba ninkii baabana hormarmaraya inay dadanay tur siiyaanay dabeetana tiirka ku xidhaan ayuu ka baqanayaayoo maalma hadduu ka yar madaxa qarsado in la cafiyaabuu rajaynaya taasina waa taa wa min alacdaari waxaa ka mid ah alkhawfu calaa nafsihi oo cabsanaya ow cirdi ow maalihi wa mulaasamatu qariimihi qofkii daynta kulaha laasibitaankiisa iyo qabashadiisa waa mucsirin isagoo caydha wa rajaa cafu cuquubatin cuquubo cafinteedu rajaynaya calayhi isaga lagu leeyahay wa mudaafacatu lxadad xadadka deficitaankiisa maca sicati lwaqt iyadoo waqtiguna waasicya ayaa ka mid a wa faqdu lubsin laayiqin bihi marya kuu cunnamood weydo wa halabati noomi iyo hurdo kaa qaali noqotay wa shiddatu riixi iyo dabayl daranoo bileyli habeenkiia wa shiddati aljuuci waalcatash gaajiyo oon daran waalbaradi qabow walwaxari dhoobo waalxari iyo kulayl fi duhr duhurka wa safari rufuqa iyo rufuqadii oo safraysa wa akli mumtinin shay qarmuun cunidii oo niyin qaydhin ka basalinba weeye waa in lam yumkinu haddaanay suurtogelin isaalatuhu inuu suuliya wa taqdiiru suquufi اlaswaaqi suuqa saqafyadeedii oo da ayaa ka mid ah wa zalzala iyo dhulgariirkii waxau sheekhu leeyahay acdaabta jabaacada looga hadhi karo waxaa ka mid a mudaafacatu اlxadaث dee qofkii masala calooshii baa xanuunaysa kaadi kulul baa haysa waa maca sicati اlwaqt waktigiina waa waasic mar hadduu waktigii waasic yahay oo wakti aanu kaa baxaynin jamacani haba ku dhaafee waxaan iska soo faaruqi dabeetana iska tukadhowto waa kii nebigu yidhi laa salaata bixadrati tacaami walaa huwa yudaaficu alakhbataan isagoo labadii xumaa qofku hor taagin salaadi uma jirto waxaa kaloo ayana ka mida waa faqdu lubsi laa'iqin bihi malbuus inuu waayo u cunnama masalan dee maryihii hagaagsanaeed xidhan jirtay ayaaba dee kaadiya waxba kaaga duushay dee wax jeexjeexan oo aan kuu cunnamin oo haddaad soo cidhata lama odhanayo war miyuu tanu ka yar dhigay la odhanayo ayaa meeshii yaalla marka mar haddaad maryo malbuus kuu cunnamo aad weyday gurigaaga iskaga tuka markaasoo cudurdaar bay ku noqonaysaa markaas waqalabati noom qofkii hurdo ayaa ka qaaliba jamaacadii ma sugi karayo markaa inuu iska tukado iska seexdo ayaa markaa u furan wa shiddat ariixi bileyl dabayl daran baa jirtaa waana habeen iyadana waxaa kuu furan inaad markaa aad ka tagto wa shiddat aljuuci waalcatash oon iyo gaajo daran ayaa iyaduna karaahiyaad yacni gaajo iyo catash haddii iyagana ay ku hayaan iyaduna mid kuu furan weeye inaad jamacii ka tagto cudurdaar bay ku noqonaysaa waayo nebigu sala allah alay slm ida wudica cashaau axadikum waqiimat isala fabda-u bilcashaa walaa yucajil xataa yafuqa minhu haddii cashada midkiin loo soo dhigo salaaddiina laaqiimo cashada ku bilaaba midkiina yuu degdegin ilaa inta uu ka faaruqayo marka gaajadii da-oonkiina waa looga qaato oo waa isku macnoo mid waliba maskaxdiina waa mashquulinaysaa khushuucdiina qofka waa ka kaxaynaysa haddii uu jiro qabow haddii ay jirto dhooqo haddii uu jiro kulaylo ay duhur tahay iyana waa cudurdaar meelaha qaarkood baa dhooqada sida dhirkaa galbeed oo kale yacni aanad dhaqaaqi karayn oad raafogi karaynin baa jira haddii ay markaa qoydo oo roob ka doo aanad raafogayna maad ku dhacayso yacni qabowgina waa la mid waxalka dhoobadaasina wada xarliga iyo kulaylka daran isaguna waa la mid waayo waxaasoo dhan xaraj iyo mashaqaa ku jirta haddii aad jamaacadii aad siraa tag laakiin yacni diintuna markaa waxay u timi markaa rafcu alxaraj walmashaqa in dadka laga qaado safari rufuqa masalan safar baa u baxaysaan dad baa wada socotaan dadkii baa dhaqaajinaya ama gaadhigii baa tegaya dee inaad jamacan gasho haddaad jamacan gasho gaadhigii baa kaa tegi ama rufuqadii baa kaa tegaysa dhib iyo ayaa kugu imanaysa marka markaa waad uga tegi kartaa safaru rufuqada iyo gaadhigaa kaa tegaya dartii waxaa la mida waa akli mumtinin niyin shay qarmuun oo qaydhin cunidiisa ka basalin waaba basasha iyo toonta oo kale waa in lam yakun isaalatuhu haddaanay suurtogelin inaad urtiisii iska tirtaa waayo nebigu sala allah alay sl qofku hadduu toon cuno ama basal cuno falyactasilna ha naga dheeraada buuri ow falyactasil masaajidana walyaqcud fii beyti waar masaajidii ha ka dheeraado aqalkiisa hala dhex fadhiya qarmuunkaasi buuri cumar baa wuxuu yidhi dadow waxaa cunaysaan laba geed oo xunxun waa basal iyo toon nebigana waxaan arkay buu hi marka ay nin ka soo uraan masaajidka wuxuu amri jiray in la saaro baqiic baa loo saari jiray baqiic ayaa la geen jiray buuhi qofkii markaas cunaa ha iska soo kariyo si aanay u urin markaa niyinta wuxuu leeyahy hadiyo goorana haddii la kariyo ay dab galaan ma uraan laakiin mushkiladdu waa marka ay qaydhin yihiin haddii la kariyo lafdooda intuu cuno ay uraanna ayana waa la midi markay qaydin yihiinuun maaha marka ay cuntadii xalaashahaydee noocaas ahayd min ajli urtaa ay leedahay darteed sidaa loogu diiday maxaad u malayn qarmuunka markaa maanta sigaarka iyo buuriga iyo badeecadda iyo wixii lamid a ee intuu markaa qofku iska isagoo haashtiraya aada moodo uu soo baxayo deetana ummadda i soo dhex istaagayo yacni dabaddaa loo saari laha masaajid waa laga eriya waa la karmaa jira tacsiir iyo ganax baa lagu dhufan lahaa waxaanay garanaynin xataa war bal xilliyada sanaadu soo dhowdahay iska day mid baa markaysaa kadigan kusii tuuraya isagoo sii nuugaya ayuu kadigan ku tuuraya dada suu dabka kala soo gelaya isagoo haashtari moodo wax loo baahan yahay maaha mid baan arkay beri jamac dhan looga baxay salaad taraawiixa mid baa ku agaxidha marku dee laba ragcadood daandaamabu ka baxa haddana mid hor leh siday uga gurmayeen buu keliyii ku soo hadhay midba mara uga baxayey kii hor leh u yimaadaana uga sii baxayey waxaa kaloo iyadana wa taqdiiru suquufi اlaswaaq dee haddii intuu roobdo saqafkii iyo jingadii ay wada da'ayaan oo aad qoyso meel alyaariyo meel aad martaaba aanay jirin ayaduna waa cudurdaar had iyo gooraanana dee waxba yacni nijaasiyo markaa lagama waayo usig zalzalada ayaa la midaya inay gariirka dhulgariirku markuu jiro iyadana inuu markaa qofku iska fadhiisto ayaa iyadana sunnaha u wanaagsan oo aanu markaa waxba jamaca tegin waa cudurdaar macnaha jamaca uu qofku ka hadhi karo wa mudaafacatu alxadath xadath riixidii iyo celidii baa la mida ayaa isaguna ka mid ah acdaarta jamaacada lagaga tago maca sicati alwaqti iyadoo waqtiguna waasic yahay wafaqdu haddii aan waqti waasic ahaynna la tukado oo jamaci salaadiiba waqtigeediiba baxayo wa faqdu lubsin wuxuu xidho waayideedoo laayiqin bihi u cunnama ayaa ka mida wa halabati nawmi hurdaka qaalib noqoshadeed wa shiddati ariixi bileyl dabayl daranoo habeenkii ah wa shiddat aljuuci waalcatash iyo gaajo iyo haraad daran waalbardi qabow alwaxari dhoobo waalxari kulayl fi duhr duhurkaa wa safari rufuqa iyo rufuqadii oo kaa safraysa wa akli muntinin shay qarmuun cunidii oo niyin qaylin ka basalinba weeyaan waa in lam yakun isaalatuhu haddaanay tiridiisu suurtogelin wa taqdiiru suquufi alaswaaqi suuqyada saqafyadoodii oo da'aya oo dhibcaya ayaa ka mida wa zalzalaya dhulgariirkii faslun fii shuruudi alqudwa isku xidhashada shuruuddeedii buu halaana kaga hadlaya shuruudu sixati alqudwa isku xidhashada ansixiddeeda shardiyaalkeedu waxa weeye an laa yaclama inaanu ogaanin buطaana salaati imaamihi imaamkiisa salaaddiisu inay burtay bixadain ay ku burtay aw hayrihi ama wax kale ay ku burtay inay ama xadad ku burtay ama wax kale ay ku burtay waa inaanu ogayn salaadda imaamkiisu wa an laa yactaqida waa inaanu rumaysnayn butlaanaha inay salaaddiisi burtay waa ka mujtahidayni laba ijtihaadoo ikhtilaafa filqibla isku khilaafay ow inaa-in ama laba weel ow sawbayni ama laba maro wa naxwi daalika iyo wa ka xanafiyinba weeye calimahu ogaaday tarka tarka fard taraka fardan farad inuu ka tegey wa an laa yactaqida waa inaanu rumaysnayn wujuuba qadaayaha salaadan inuu qadayo inay waajib ku tahay ka muqiimin tayamama waaba qof negiyo gabagabaystay oo kale wa an laa yakuuna ma'muuman waa inaanu ahayn walaa mashkuukan fiihi ma'muuman mid looga shakisan yahay walaa ummiyan waa inaanu ahayn wa man laa yuxsinu xarfan waa kaan hagaajinaynin min alfaatixa ka mida ilaa ida iqtadaa bihi miluhu inuu mid la midi ku xidha mooyaane wa an laa yaqtadiya arajulu bilmar'a ninkuna waa inaanu gabadh ku xidhanin waxau sheekhu leeyahay shuruudda isku xidhashada kow waxa ka ah inaanad ogayn inay burtay imaamkan aad ku xidhanaysa salaaddiisa oo bixadain xadas ay ku burtay ow hayri ama wax kale haddii aad og tahay dee masalan neef ka soo baxday baad ayaad ayaad maqlaysa nijaaso ku taal baad arkaysaa bixadain aw hayrihi haddii aad og tahay salaaddiisani inay burtay waa inaanad ku xidhannin waayo dee waxaad rumaysantay inaanu salaadba ku jirin mar haddaanu salaadba ku jirin si aad ugu xidhataa taasi waa ogaansho taa cilmi buu leeyo wuu og yahay tanna waa an laa yactaqida waa inaanu rumaysnayn salaaddiisu inay baatil tahay taasina waa ogaanu ogaa ayada oo biyo kala dhibcaana tanna waa rumaysnaan oo waa maxay dee way dayoobeenoo way wareereenoo dabeetana qibladii waa halkee bay yidhaahdeen waxaad tihi adigu waa halkaa isagiina wuxuu hi waa halkaa adigu waxaad rumaysantay inay qibladii halkaa tahay ninkii kalea halkaa u jeestay dee ku xidhan maysid ila waxaad rumaysantay qibladii meelaan ahayn inuu ujeedee kamujtahideen ikhtalafaa fi lqibla ow inaa'ayni dee laba weel baa halkan u yaallay oo u biyaysnaayo mid baa ay afka geliyey labadii weel bay ku ijaadeenoo midba mid buu qaatay halkanaa mid waliba ku weysaystay dee adigu waxaad rumaysantay kii daahirka inaad qaatay kanna kii ayga inuu qaatay dee mar halkan waa inaanad ku xidhannin ow sawbayni laba maro ayaa ku ijtihaadeen oo midi nijaas tahay dee ha marka adugu ti aad daahirka waysta aad qaata kii kala tii kala qaato waanaad ku xidhan illa waxaad rumaysan tahay inuu maradii nijaas tahay xidhan yahay waka xanafiyin calimahu tarka far taraka farda ama nin xanafiha oo yacni og yahay inuu ka tegey faral sida yacni dee shaaficiyadoo kale waa waa bisinka inuu rukni min alfaatixa qaba iyagu ma qabaan taasina waa mid waxaa kalu leeyahy waan la yactiqida wujuuba qadaa'iha salaadda ninu soo qadeeya inay waajib ku tahayna waa inaanad caqiidaysnayn oo waa maxay ka muqiimin tayamama waataynu hore usoo tilmaannay shaaficiye waxay qabaan qofku hadduu qof negi yahay oo socoto aan ahayn meel biyo u qaalibana uu ku gebagabaysto salaaddaa wuu soo celiyay hadhow markuu biyo helo ka muqiimin tayamama kaana waa inaanu ahaaninoo haddii aad rumaysan tahay ninkani meel nagaadiya nin ku weysaystay ku gebagabaystay inuu yahay oo kollayba salaadda soo celinaya iminkana waxba ha ku xidhannin wey iqtidaa uma cuntabeen waa inaanu imaamku ahayn ma'muum ma'muum waa inaanu ahayn oo dee ma'muum xaal aliqtidaa xilligan aad ku xidhanayso waa inaanu ma'muum ahayn laakiin hadduu ka hor ma'muum ahaa waad ku xidhan kartaa iminka masalan nin masbuuqahoo imaamku ragcad iyo laba ay ka soo gaadhay ayaad u timid imaamkii oo salaamnaqsay oo dabeetana jamaacadii ay kacday dambe ee masbuuqiinta ahy nin ka mida waad ku xidhan kartaa waayo hadda ma'muum aha haddeer buu ma'muum ahaa ee hadda ma aha marka waa an laa yakuuna ma'muuman xaala aliqtidaa bay lehay xilligaan aad ku xidhayso wa inaan ma'muum ahayn ama qabla dalika inuu ma'muum ahaa waxba ku yeeli mayso walaa mashkuukan fiihi mid looga shakisay iyo ma'muumnimona waa inaanu ahayn haddii aad u timaaddo laba nin oo isbarbar taagan oo mar wada rukuucaya dee ma garanaysid ka maamuumiye ka imaama marka waa inaad ku xidhanin tahay ila inuu maamuumiyo aad ka shakisan tahay walaa ummiyan ummina waa inaanu ahayn kaad ku xidhanaysa ummi waxaa la yidhaahdaa ka xaraf min alfaatixa xumaynaya waxaad ku og tahay inaanu daadka si fiican ama saadkii aanu si fiican u odhaynin siinkii buu saad ka dhigaya yacani ku xidhan maysid marka ummi baa lay mar haddii adigu aad dhaantooda wanaajinaysa ku xidhan maysid ilaa ida iqtidaa bihi maysid dee mid la mida inuu ku xidhanaya mooya wixii la isla mid ahi ayagu way istukin laakiin mar haddaad adigu ka roon tahay taa macnaheeduna waxa weeye dadkaa salaadda iska bowsaday ee aan macallin u dhigi jirin ilaahay islaam baa tiridayda madow canaheeda caddeeyo waxba kama jiraan marka waa inaad isdaba taagin waa laa yaqtadiya arajulu bilmar'a waa inaan nina ruux dumara aanu ku xidhannin oo ruux dumara imaam ma noqonaysee ragga ayuunbaa imaam noqonaya shuruudu sixati alqudwa waxa weeye an laa yaclama inaanu ogaanin budlaana salaati imaamihi bixadain ay ku bartay aw hayrihi wa an laa yactaqida waa inaan rumaystay budlaana salaadiisu inay baatil tahay ka mujtahidayni ikhtilafaa fi lqibla isku khilaafay weeye ow inaayni ba isku khilaafay ow sabayna ama lama maro wanaxwi dalik wa ka xarafiyin calima ogaadee taraka inuu ka tegey fardan weeye wa an laa yactaqida waa inaan rumaysnayn wujuuba qadaa'iha salaadan qadaheedu inuu waajib ku yahay ka muqiimin tayamama waa qof muqiima oo gebagabaystay oo kale waan la yakuuna maamuuman waa inaanu walaa mashkuukan fiihi mid looga shakisaya maamumnimona waa inaanu ahaanin walaa ummiyan ummina waa inaanu ahaanin huwa man laa yuxsinu xarfan waa kaan wanaajiyay min alfaatixa ilaa ida iqtadaa bihi mil mid la mid inuu ku dayda mooyaane waan laa yaqtadiya arajulu bilmar'a ninka waa inaan ruux dumara ku xidhannin walow sallaa khalfahu hadduu ku daba tukado uma tabayaraw cadaada kufruhu ow junuunuhu waalidiisa aw kownuhu imra'a aw ma'muuman inuu yahay aw ummiyan inuu yahay acaadahaa wuu soo celin laain baana muxadian hadduu caddaada maya ow junuuban u caddaada aw calayhi nijaasatu khafiya aw daahira aw qaa'iman miduu kacay biragcati saa'ida inuu yahay mooyaane walow nasiya xadada imaami hadduu ilaawo suma tadakara waxasto caada wuu soo celin wuxuu yidhi imaam baad ku daba tukatay imaamkii baa kugu caddaaday gaal inuu hay ismakeekiyayey ow junuunu ama nin waalan buu soo baxayba mid waalan ayuu soo baxay ama ruux dumaruu noqdayba surwaal iyo shaal xidhatay waa kuwan macatimiin jartay iminka waxba laga garan maayo waayo meel baaba la sheegaya yurub taasoo markaa ay meel imaam ugu noqotay ow maamuuman buu soo baxayba maamuum isaga lafdiisaaba markii dee anigu ma axan ahaa aniga lafdi ninkanay tukanayay buun ow ummiyan buu noqday midaan waxba garanayn buu noqday acaadahaa wuu soo celinayaa waayo dee gabadfal buu sameeyeyoo waxani wax la ogaan kara inuu iska baadhaabay ahayd gaal iyo qof waala salaadiisa waxba kama jiraana imaammo noqon karo qofka dee faatixada markaa dhibayaana isagana imaamnimadiisu ma ansaxaynin waana yacni qofku haddii weegeego wuu garan karaa beri baa salaad subax masaajid annagoo ku jirna ayaa nin waalan oo iska macruuf aha ayuunbaa masaajid soo galay waa salaad jamca markii laga baxay deedna qolaa iskaga xidhatay maba eeginba ragcaddii ugu dambaysay baa markuu faatixaya suurad kale akhriyay un buu hi bismillah raxmaan rahiim abjad huwa islaman buu hi markaasay kala yaaceen midba meel ka booday marka yacni waxaad arki kartaaba yani sifaadkiisa iyo suuradiisa ayaad ayaad ka garan kartaaba laakiin wuxuu leeyahay haddii imaamkii muxdis noqdo imaamkii hadduu muxdis noqdo masalan dee wuu weyse beelay weyselaaanba weysadiisa dee adigu ma ogan kartid ama junub buu noqday imaamkii waa salaaddii ka baxo dee istikhlaaf buu sameeyey amaba hadhow buu ku yidhi muxdis baan ahaba ama junub baan aha ow calayhi nijaasa khafiya nijaaso qarsoon baa ku taallay ow daahira ama mid muuqataaba ku taallay aw qaa'iman biragcatin zaa'ida ama wuxu uhi ragcad dheeraadaan u kacayba ragcad shanaad baan tukanayayba buuri ayada intaa soo celin maayo waayo gaboodfal kuma laha intaa ragcaddanuu taagan yahay inay shanaad iyo lixaadtay ma kala garanaysa adugu inuu weysanayo ma kala garan kar taa gaboodfal kuma lida ayada laakiin wixii hore waxa le wax la baari kara yahay walow nasiya xadada imaamihi haddaad ogeyd imaamkani inuu salaad inuu inuu weysara yahay waad ogeyd salaaddii buu galay adna waad ilowday uma tadakara wuu xasuusay dabeed waar sawdigii weysalahaya aynu sogaynaynu hurdada ka soo kacnay acaadataa markaa wuu soo celinayaa buu leeyahay dee cilmigiisii iyo ogaantiisii hore ayuunbaa laysa saaxiibinaya walow sallaa khalfahu hadduu tukado uma tabayana kufruhu u caddaado ow junuunuhu u caddaado ow kownu imra'a u caddaado ow ma'muuman ow ummiyan acaadahaa wuu soo celinaya laa in baana muxdian hadduu ku caddaada mayo ow junuban ow calayh nijaasatun khafiya ama ay markaa saaran tahay nijaas khafiya oo qarsooni inay korkiisa tahay mooyaane ow daahira ama mid muuqata ow qaa'iman ama inuu yahay miduu taagan biragcati zaa'ida ragcad dheeraada walow nasiya hadduu ilaawo xadada imaamihi uma tadakar waxasto acaada wuu soo celinayaa salaadda wallahu aclam halkaa inoogu joogo